أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax sabti ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay lixda bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraadaha ayaa laga helayaa howlgal khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaalaraacay ee somalilan ayaa mar kale shaaciyey inay sii xoojinayaan xidhiirhka kala dhexeeya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeena oo ka soo baxay safka maleeshaadka murtadiinta mid ka mid a ganacsatada magaalada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa duleedka magaalada ka hirgeliyey ganacsi ku saabsan dhaqashada digaagga munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay fatro waxbarasho ayaa lagu qabtay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada wararka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ay kuwada ugu door koroonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahino dheeraadaha ayaa laga helayaa howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya howlgalkan oo ahaa mid qarax waxay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne waxaana la egtay guri ay ku sugnaayeen maleeshaadka sirdoonka kooxda riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba murtad oo uu soo gaaray dhaawac garaab oo mid ka mid uu yahay sarkaal murtadiinta dhaawacanta ayaa kale ah cabdulaahi waa sarkaal ka dhaawacmay daa'uud iidow waa askariga dhaawacmay ee ka tirsanaa maleeshaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa mar kale shaaciyey inay sii xoojinayaan xidhiirhka kala dhexeeya maamulka sahyuuniyadda yahuuda sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen casaam carafaad cabdiraxmaan cirro oo ah madaxweynaha maamulka shaadaldarirka ee isku magacaabay somalilan ayaa shaaciyey in maamulkiisa uu xaqiijiyey xidhiirka kala dhexeeya kayaanka yahuudda ah ee xoogga ku haysta dhulka falastiiniyiinta madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa soo bandhigtay xidhiirka dhanka khadka ah oo sida tooska ah ay u yeelanayaan netanyahu iyo murtad cabdiraxmaan cirro safiirka cusub ee maamulka shaadaladirirka ee somalilan ee dhowaan oo u magacaabay dhanka yahuudda ayaa iclaamiyey in safiirka cusub ee la siiyey magaalada qudus oo ah caasimadda falastiiniyiinta in maamulka ridada somalilan uu qudus u aqoonsan yahay caasimadda yahuudda dabayaaqadii sannadadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii yahuudda ay ku dhawaaqeen in maamulka shaadaladirirka ee ka jira waqooyi galbeed ee soomaaliya ay u aqoonsan yihiin dal madax bannaan waxaana la xaqiijiyey in mas-uuliyiinta ugu sarraysa yahuudda ay booqanayaan magaalooyinka hargeysa iyo berbera falkaasoo guracan oo ay ka dhiidhiyeen dadka shacabka ah mahadsanid casaam wilaayada islaamigaha ee galgaduud ayaa soo bandhigta askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya askarta taa'ibiinta ah waa kuwo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaana soo gaarayay askar fara badan kuwaas oo soo faarujinaya sufuufta cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka ah ku haya ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah taa'ib cali nuur cosoble oo ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeeray booliska ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur isagoo toobadkeen ah wuxuuna ka warbixiyey kubiiritaankiisii murtadiinta muddadii uu ka tirsanaa ayuu dhibaatada booliska ku hayaan shacabka muqdisho magacayga waa cali nuur cosoble aniga waxaan ka ahaa waxaan ahaa jiray askari dowladda ridada soomaaliya kufaarta oo ka tirsanaa haddana yaqiinsaday inuu khaldan yahay meesha uu markaas ka tirsanaay oo meel khaldan ay tahay kufaaru joogto muddo laba sanaa ka tirsanaayay muddo afartan shan cishahan tababar soo maray marka afartan shan cisho kadib boolisaan leega dhigay anigu madiino iyo ilaa x control abkooy inta ka dhexeeda meelahaasaan u badnaay inta badan aan joogjoogi jiray dhibaatooyinka meeshaas ka dhacayay waa dhibaatooyin tiro badan dadka masaakiinta oo xoolahooda la boobayo hooyo masaakiinahoo waxeeda aan ka cisho karin la iska boobayo miiskeeda hilibkeeda iyo dharkeediiba la haraateynaayo oo dulqaado weyheedu mararka qaar xitee adigu aad la ilmeynayso waxyaabaha lagu samaynayo aad la ilmeynayso markaasna aadan tabar u lahayn inaad markaas aad yac ka tiraada adigu waxaan ka qaadanayay markaas laba boqoloo doolar mushaar waxaan ka qaadanayay labada sano oo la shaqayhayay waxaa laga yaabaa laba bilood ama saddex bilood markuu na mogyahay inay marna siiyaan marka goosgoos waay wax adiga mar kasta la qaadanaya ma ahayn askarigaan taa'ibka ah ayaa sidoo kale ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sidoo kale ka hadlay xaaladda dhulboobka ah ee ka taagan magaalada muqdisho taas oo isagu dhibban u yahay waxaa igu dhaliyey qofka bilaadanka u qaldoomaa maqaldama waa ilaahay anugu waxaan ahay bilaadan waan qaldoomay kadib waxaan dareem waxaan arkay haddana dareemay inaan qalad ku jiro qaladkuna uu yahay qalad gaalnima kadibna qofka toobadkeena oo furan aan ka toobad keeno kadibna aan ka toobad keeno oo raayada islaamiga waliyada islaamka aan ka hoos tago towxiidka la ii soo qabto marka aniga mar kasta waa aaminsanahay inaysan meeshaas shiraaca iyo midna ka jirin waad aragto hadda dadkii dhulkii masaakiinta ahay anigaan hadda kula hadlayo dhibanaan xitaa u ahay dhulkii ilmahaygu ay deganayeen dadkii la barakacshey ilmahayga hadda aniga qaar xamaray jiraan qaar waxay joogaan garbooweyn dadka dhibanaha u ah oo gudihii ay deganayeen lagu kordunshayan oo dhibanaha aan ka mid ah anigaan hadda kula hadlayo oo caruurteedii hadda dhowr meelood bay kala siiyaan qaaraa buushas hoyla-aanah oo qaaraa meel cidlaa seexda oo meelay seexdaan iyo meelay ku hoydaan midna aan haysan marka duruufahaas ka jira oo xataa aniga haysta laftirkeyga ugu dambayntii cali nuur cusuble ayaa fariin baaqha u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada isla markaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweynaysa isagoo sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey markii uu soo gaaray dhulka lagu maamulo shareecada islaamka fariinta u diraya waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed mustaqbalka leh oo ilaa hadeertaan mustaqbalkooda ku luminaya nimankaas murtadiinta inay isaga haraan ay mustaqbalka la samaystaan falka ay ku jiraan uu yahay fal gaalnimaah oo xadgudub uu yahay way arag anigan laftirkeyga urgagii anuga jiifa ayaa cagaflayga dul keenay oo aniga iyo ilmahaygii nagula qaaday cagaf nagula dumiyey marka waxaan leeyahay dhalinyaro hadda soomaaliyeed oo nimanka murtadiinta ku dambeeya ama u shaqaynaya camalkale ha raadsadaan camalada waa iska badan yihiin waa iska xamaalo karaan waa shaqaysan karaan ninka leedo walaayada la shaqay karaan camalagu waa iska badan yihiin marka waxaan leeyahay sida aniga aan isku soo dhiibay ama aan u toobad keenay in adig kale isku soo dhiibtaan oo u toobad keentaan maasha allah waxaan dareemayaa deganaasho waxaan dareemayaa garsoor cadaalad ah waxaan dareemayaa soo dhaweyn fiican waxaan dareemayaa in hawsha qofka oo markaas loo qabanayo si cadaalada loogu qabanayo dhul cadaalada oo amni ka jiro oo kala dambeyn leh oo garsoor fiican leh inaan joogo oo maasha allaah marka wallaahi deganaasho iyo farxad iyo waxaan dareemaya lama soo koobi karo maasha allah askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wiilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taa'imiinta ah ee isaga soo baxaya cadowga allaah waxaana arrintan kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mahadsanid marwaan mid ka mid a ganacsatada magaalada buulafulay ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa duleedka magaalada ka hirgeliyey ganacsi ku saabsan dhaqashada digaagga waxaa jirta koror ku aadan baahida hilibka digaagga iyo ukunta ee dalka warbixinno dhowaan soo baxay oo laga soo xigtay khubarada caafimaadka iyo kuwa dhaqaalaha ayaa muujinaya in baahida loo qabo hilibka iyo ukunta digaagga ee kor u kacday boqolkiiba shan iyo toban marka loo eego dhowrkii sane ee lasoo dhaafay kor u kacan ayaa loo aanaynayaa sar u kaca wacyiga bulshada ee ku aadan cuntooyinka qaniga ku ah borotiinka taana waxay ku timid taqaariirta iyo warbixinada ay soo saaraan dhakhaatiirta ee ku aadan faa'iidooyinka hilibka cad iyo ukunta iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan ayaa hadda deegaanada dhulka soomaalida waxaa aad ugu yar dhaqashada digaagga weliba qaababka casriga ah magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo hargeysa ayaa ah meelaha ugu badan ee hadda laga sameeyey beeraha digaagga halkaasi oo si maalinlaha looga soo saaro kumanaan ukumo ah wilaayaadka islaamigaha ay aad ugu yar yihiin iskudayada ku aadan dhaqashada digaagga taana waxay keentay in meelaha qaar qiimaha ukunta uu ka qaalisan yahay magaalooyinka waaweyn xaaji mukhtaar sheekh maxamed waa mid ka mid a ganacsatada degmadan wuxuu duleedka bari ee magaalada buulafulay ka sameeyey xero lagu xanaaneeyo digaagga taasi oo hadda ugu yaraan maalintii soo saari karta labaatan xabo oo ukun ah isagoo uu waramayay barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ka mid ah barnaamijyada bulsho ee ka baxa idaacadda islaamiga andalus ayuu sheegay in wakhtiyadan ciidaha ay ka mid yihiin wakhtiyada ugu wanaagsan ee dhaqaalaha ugu badan laga sameeyo digaagga shimbirtaan la ordaay waxay tahay leeyihin laakiin dhaqaalo ku jiro ninkii fahmaay ninkii fahmaay dhaqaalo ku jiro marka insha allahu adig waa faa'iido badanay leedahay ukunteedana waa ka faa'iidaa dhaqaalana waa ka sameeyaa qarashaadka ayada ku baxay ukunta aa laga soo saaraa hadda hadda hadda aan rafo ad marka iidahan oo kale ay tahay hashi habba waa ukun waa ligu imaanaa toban kun adi nus dollar ku dhowaad waaye markay oo caadi ay tahayna waa shan kun badi boqolkii habba waa labaatan dollar oo kale waaye aa heli haa beertaay ugu imaanayaan marka waxaa u badan weliba marka ciidaha ciidul fitri ha noqdo ciidul adlaha ha noqoto labadaas ciidooda adig aad u badan beerta loo imaanaa intii kale suuqan geysana haddii marka caadi ay tahay marka insha allahu saasaa jirto hadda maadaama marka iid ay soo dhowdahay oo kale suuqay leedahay ukunta haa intaa laygu imaanaa hadda wax badana ii yaalo hadda ilaa labaatan hab oo kale hadda waa dhaloysaa maalintii labaatan hab labaatan ay soo saaray marka insha allah ukunta hilibka markii la dhaho toddoba doolar toban doolara ugu badan ilaa toddoba doolar lix doolar wixii oo oo diiq ah diiqaqan waaweyn oo ad hadda aad u jeedid oo meesha jooga ku waaweyn ah waa labaatan doolar habadkii tii oo dhadig ah doorada ahna waa ilaa toban doolar laba iyo toban shan iyo toban ugu badan siday u kala weyn tahay macnaa ay ugu xihan tahay ukunta oo keliya ma ahan halka ay taalo faa'iidada digaagga ee sidoo kale waxaa la iibiyaa digaagta lafteeda wuxuuna xaaji mukhtaar sheegay in wakhtigii yaraa ee uu ku guda jiray dhaqashada digaagga uu dhowr jeer suuqa geeyey digaaggaad u badan waxaan soo gaday soddon habbo oo digaag ah aan ka soo bilaabay soddonkii habbo waxaan ka sii faa'iidey ukumooyin badana ii dhaleen waxaan ka sameeyey soddonkii markii oo ay bateen ilaa konton habba wixii waaweynaa hal maran gaday soddonkii hore waa bixiyey wixii ayaga dhaleen ah haddan haddana soo kororay hadda maasha allah alxamdulilah ilaa hadda hadda boqol meelahaas waa hadda waa ii joogaan wadada hadda markay furunto suuqa isfuruna wixii weynaay haddana sidii inaan u bixiyo aan rabaa hadda insha allahu hadda ilaahay idmo fursadaha dhaqaale oo dalka ka bannaan waa kuwa aad u badan ha yeeshee waxaanan jirin dad si wacan uga faa'iidaystaa taa cagsigeedna da'yartii waddanka looga fadhiyey inay u kalahaan difaaca dalka iyo kobcinta dhaqaalihiisa ayaa qaarna derbiyada fadhiya halka kuwo kalena ayba ka sii tahriibayaan waddankooda iyagoo u hayaamaya waddamo gaalo halkaasoo ay ka qabtaan shaqooyin dulli ah oo aad u liitaa ugu dambaynna munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay fatro waxbarasho ayaa lagu qabtay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadaq muumin munaasabadan oo gabagabo u ahayd arday dhammaysatay fatarada koowaad ee madarasada asacaada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo marti sharaf kala duwan waxaana qaar ka mid a ardayda dhammaysatay fatarada koowaad ee madarasada asacaada ah ay soo bandhigeen cilmigii ay barteen muddadii ay wax ka baranayeen madarasada الحديث السادس البعد عن مواطن الشبهات عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي, حو... كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حتى يعيش العبد باللسان في القلب والأعضاء واللسان ويكمل القوفاء مع الرجاء والحب والرضاء بالقضاء وعظم شعائر الإله واحذر سبيل الجاهل الولاء وجمع ذي الآداب في المدارج فاقرأ واستعين بذي المعارج فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام لمشاركتكم بحفلة مدرسة السعادة لحفظ المتون محافظة بقعة قبل ولاية الهيران الإسلامية من نهاية فترتها الأولى فقد حفظنا ولله الحمد بمتون العدة مثل الأربعون النبوية وفاتحة الآداب وضد كل واحد لأصله ولفظ في نظيره كمثله كملا من غير ما تكلف بلطف في نطقه بلا تعسف من نحو في يوم الليال أظهروا والواو من نحو اصبروا وصابروا والتاء في الدال وضاء أثبتوا إضامها نحو أجيب الدعوة dhanka kale munaasabadan waxaa ka hadlay sheekh saalax axmed qadar iyo naqiib naa'iba iyagoona la dardaarmay ardayda kuna booriyey waxbarashada iyo faa'iidooyinka ay leedahay awalan waxaan suu daarmaynaa allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaan markaas fi sirri walcalan inaan marka laazimno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno ee tan labaad ardada ee dhammaysay marka fatrada koowaad ee daaru sacaada lixifd mutuun soo dhammaysay waxaan u daarmaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u laazimiyo waxooda nuurkoodii markaas ay soo bilowdeen ilaah u laazimiyo oo marka iyagana ay ku dadaalaan oo markaas macnaha waxaa wixii kala daynin wixii lasoo bartay aan la dayicin waa baratay ka socaan la dhihin in u daarmaynaa maadaama wixii khayr ay yihiin khayrna siisab gacanta markii lagu haayo iyuu joogaya mar haddii la dayo waxaa way wafakanaya nabigeena xadiis wuxuu ku nicmataani maqbuulun fiihima kathiirun min nas saxatu lfiraaq qofka caafimaadka iyo markaas macnaha iyo faraaqada waxaa leeyahay waa lagu kediyey marka nicmaad haysataan faraaqaad haysataan mashquulkiina waa uu yaryahay markaas mana caafimaadna falilah alxamdu waa haysataan insha allahu tacala in ka faa'iidaysanno markaas aan xilliga aan joogno aan kaga faa'iidaysano waa shay laga maarmaan ah annagana waxaa loo baahan yahay juhdi dheeraad inaan bixinno cilmigeenna sharciga inaan barashadiisa ku dhaqankiisa faafintiisa inaan baranno ayaa loo baahan yahay waxaanu leenahay waxaan u mahad celinaynaa allah suma bacdigeed maamulka xarakatu shabaab mujaahidiin gaar ahaan degmada muxaafadada buqa qable ee maktabu dacwa bulshada waxa ad u haysaan waan u jeednaa waa ka muuqataa waxaanu leenahay waxaan hadda meesha aan ku fiirsanaynay aanu dhegaysanaynay cilmigii aad dadka aad barayseen waxaanu leenahay abaalkiinna allah ha badiyo meel fiican ayaad haysaan ha ka daynina juhdi dheeraad sii bixiya ardadan iyo dadkii waalidiintiidaha dhalay allaha barakeeyo waxaanu leenahay dadka aad masaa'il usoo dirteen madaarista waxaa weeye ajirkeeda iyo wanaaggeeda waad heli doontaan aakhri adduunba madarasada asacaada ayaa qayb ka ah maraakista macaahidda iyo madaarista hoostaga maktabka dacwada ah ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay gunii gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu